dibadbaxyo ayaa ka dhacay waddankaasi suudaan kuwaasoo looga soo horjeedo milatariga waddankaasi oo afgembi ku qabsaday xukunka arrintani waxa ay sababtay in ay isku dhacaan dibadbaxsameeyaasha iyo ciidanka halkaasoo dhimasho ay ka dhalatay booliiska waxa ay sheegeen in aysan ridin wax rasaasa oo dadkaasi dilay hase yeeshee qaar ka mid a dadkii dhintay ee dibadbaxyadaasi ku dhintay oo goobaha caafimaadka la geeyey ayaa la tilmaamay in qaarkood ay rasaas ku taalay warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha v o a ee dalka masar xuseen cismaan saxnuuni booliska dalka suudaan ayaa xaqiijiyey in dibadbaxyada ka dhacay suudaan saacadihii ugu dambeeyey in ay ku dhaawacmeen in ka badan soddon qof kadib markii dibadbaxyaasha iyo ciidamada si adag ay isaga hor yimaadeen warbixin laga sii daayey telefishinka qaranka waddankaasi ayay booliska ku shaaciyeen in sagaal iyo soddon ka mid ah ciidamada amniga ay dhaawacyo halisa ay soo gaareen kuwaasoo lagula tacaalayo cisbitaalada dalkaasi ciidamada ma aysan isticmaalin wax hub ah inta ay socdeen iska hor imaadyada labada dhinac ayaa lagu yiri warka ka soo baxay saraakiisha ciidamada booliska dalka suudaan la taliyaha dhanka warbaahinta ee taliyaha ciidamada suudaan ayaa sheegay in ciidamada amniga ay muujiyeen nidaam heer sare ah oo ku aadan sidii loola tacaali lahaa banaanbaxyada iyagoo adeegsanaya keliya ayuu yidhi gaaska dadka ka ilmaysiiya dhiigga suudaan waa qaali waxaana waajib naga saaran muwaadiniinta reer suudaan ayuu yidhi la taliyaha warbaahinta taliyaha ciidamada dalkaasi isagoo ku baaqay in waqti lumin aan la samaynin oo loo diyaargaroobo doorashada banaanbaxyada ka alowsan suudaan ayaa lagu diidan yahay go-aanadii uu soo saaray taliyaha guud ee ciidamada xoogga dalka cabdulfataax al burhaan shan iyo labaatankii oktoobar ee uu ku kala diray golaha qaranka iyo golaha wasiirada laguna soo rogay xaalad deg deg ah waddankaasi golaha dhexe ee dhakhaatiirta suudaan ayaa sheegay in shan qof oo ka mid ah dadka banaanbaxayay in ay ku geeriyoodeen banaanbaxyada maalmaha ka dhacayay dalkaasi halka dadka ku dhaawacmay ay gaarayaan tobanaan qofa sidoo kale waxa ay tilmaamtay in afar ka mid ah dadka dhintay ay u geeriyoodeen dhaawacyada ka soo gaaray rasaasa ciidamada amniga halka qofka shanaad uu geeriyooday kadib markii naqaska uu ku dhegay dibadbaxyada ka alowsan suudaan oo ay soo agaasimeen axsaabta siyaasadda kooxaha kacdoonka iyo ururada bulshada ayaa si weyn u diidan siyaasadda ciidamada waxa ayna dalbanayaan in la soo celiyo xukuumadda madaniga ee kumeelgaarka ahayd boqolaal ka mid ah dibadbaxyaasha oo isugu yimid magaalada khartuum caasimadda dalkaasi ayaa ku dhawaaqayay erayo ka dhan ah ciidamada gaar ahaan taliyaha guud ee ciidamada jenaraal cabdulfataax al burhaan arrimahan ayaa imaanaya xili safaaradda maraykanka ee khartuum ay muujisay sida ay uga xun tahay dadka ku geeriyooday dibadbaxyada ka socda waddankaasi safaaradda maraykanka ayaa si adag u cambaaraysay awoodda xaddhaafka ah ee loo adeegsaday dibadbaxyada khartuum ka dhacay maalintii sabtida ee shalaya suudaan ayaa gashay qalalaaso siyaasadeed iyo mid amni kadib markii ciidamada dalkaasi ay kala direen xukuumadda kumeelgaarka ahayd ee uu ra-iisul wasaaraha ka ahaa cabdalla xamduug sannaddii labada kun iyo sagaal iyo tobankii ayay ahayd markii xukunka laga tuuray madaxweynihii islaamiga ahaa ee dalkaasi cumar al bashiir kadib markii suudaan ay hareeyeen dibadbaxyo ka dhan ah xukunka milatariga suudaan ayaa ka soo kabanaysay culaysyo dhinacyada siyaasadda iyo dhaqaalaha labadii sano ee dalkaasi ay ka jirtay xukuumadda rayidka ee uu hogaaminayay cabdalla xamduuga taasoo horseeday in dowladda maraykanka ay ka saartay suudaan liiska dowladaha taageera argagixisada xuseen saxnuuni v o a qaahira